بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xoogganaa oo ku dhuftay dalka afghanistaan dhulgiriir xooggan oo ruxay koonfur bari dalkaasi dhimashada oo gaartay siddeed boqol iyo dhaawaca ku dhowaad saddex kun oo ruux maraykanka oo dib ugu laabanaya galbeedka qaaradda afrika iyo hardan xooggan oo mar kale saaxilka ku dhex maraya moscow iyo washington haddaba maxay tahay istaraatiijiyadda ganacsi iyo midda joosiyaasi ee maraykanka uu ku wajahayo galbeedka afrika dalka ingiriiska oo wajahaya burbur dhaqaale ee tii ugu xoogganayd taariikhda iyo xukuumadda london oo lacaga deen ah ka doonaysa i m f wejiga cusub ee dagaalka xuutiyiinta iyo yuhuudda kooxda oo isbeddel ku samaysay dagaalka ay kula jirto sahaynada iyo gantaalo cusub oo markan ay ku beegsanayso cumqiga dhulka yuhuudda si gaar ah talaabiib qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dhulgariir aad u xoogan oo cabirkiisa lagu sheegay lix ayaa ku dhuftay gobolka konar ee waqooyi bari ee dalka afghanistan kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ka imaanaya halkaas ayaa sheegaya in dhulgariirkan uu dilay ugu yaraan siddeed boqol oo qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad saddex kun oo kale dadaalo lagu baadigoobayo dadkana lagu badbaadinayo ayay samaysay imaarada islaamiga afghanistan iyadoo howlaha gurmadka ay si weyn uga qayb qaadanayaan ciidamada militariga oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca xaaladda cakiran ayaana ka jirta mandiqada dhulgariirka uu ku dhuftay maadaama marinada qaar la la'yahay dadna ay ku go'doonsan yihiin wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda kaabul ayaana waxay ku howlan yihiin dadaalo gurmad ah oo ballaaran si dadka dhibaatada ay saamaysay loo siiyo caawima degdeg ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda islaamiga ee kaabul ayaa sheegay in dhowlgariirkan uu sababay burburka boqolaal kun oo guri iyadoo sidoo kale deegaano dhan ay dumeen dhanka kale wasaaradda caafimaadka afghanistan waxay xaqiijisay in tirada dhimashada iyo dhaawacyadu ay intaa ka badan karaan howlaha gurmadka iyo baadigoobkana ay weli ay socdaan waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suibaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo ku laabanaya galbeedka afrika iyo hardan xooggan oo mar kale saaxilka ku dhex maraya moscow iyo washington haddaba markan maxay arrintu daaran tahay ma istaraatiijiyad cusub oo ganacsi mise saamayn geobolitical ah sida ay daabaceen wargeyse ay ka mid yihiin washington post iyo newsweek maraykanka ayaa mar kale indhihiisa ku jeediyey dalalka galbeedka afrika xilli isbeddello siyaasadeed ay ka dhaceen waddamo muhiim ah oo dhaca gobolka taladana ay la wareegeen saraakiil militari oo durbadiiba eriyey quwadihii reer galbeedka soona dhoweystay kuwa aasiya sida lagu warramayo waxaa dalalka burkina faso maali iyo naijer soo gaaray saraakiil ka tirsan waaxda difaaca iyo arrimaha dibadda maraykanka tani ayaana loo fasiray barbilowga isbeddel cusub oo ay washington doonaysay in mar kale ay ka samayso gudaha dalalka galbeedka afrika hanqaltaaguna markan waa mid qodobaysan oo qiimo gaar ah ugu fadhiya donald trump waxay saxiifaddu tibaaxaysaa in ujeedka ugu weyn ee maraykanka uu yahay in dib uu u dhiso saamayntiisii gobolka saaxil xilli gobolka uu wajahayo dagaallo hubaysan iyo tartanna u dhexeeya quwado caalami ah si ka duwan siyaasaddii hore ee maraykanka ee galbeedka afrika washington waxay karkarinaysaa istaraatiijiyadda cusub oo ay halhees uga dhigtay ma jirto faragelin iyo gargaar ee aan ganacsi ka wada hadalno waxa uu habkan cusub xoogga saarayaa iskaashi ganacsi iyo taageero farsamo oo ka dhan ah dhinacyo dhowr ah iyadoo jaanibka kale washington ay indhaha ku haysa kheyraadka dabiiciga ah ee gobolka sida macdanta iyo batroolka saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xusay in safiirada maraykanka ee afrika lagu qiimeyn doono wixii hadda ka dambeeya sida ay uga shaqeeyaan heshiisyada ganacsi ee maraykanka uu ka heli karo dhanka kheyraadka afrika taasoo bannaanka keenaysa sida maamulka trump uu hogaamiye uu shaqaalihiisa ugu dhiirigelinayo soo noolaynta saameyntoodii galbeedka afrika ruushka dhankiisa marka laga hadlayo waa mid xilli hore ka baaraandegay tallaabooyinkan oo idil isagoo xoojiyey xidhiirka uu la leeyahay dalalka saaxilka taasoo sidoo kale xitaa albaab u furi karta xulafadiisa iiraan iyo shiinaha kuwaas oo iyaguna doonaya in kaalin xoogan ay ka qaataan gobolka sidaas awadeed ayay falanqayaashu leeyihiin maraykanku waxa uu ku qasban yahay in uu la yimaado qaab suuragal ka dhigi kara in xukuumadaha maali niger iyo burkina faso ay mar kale milicsadaan dhanka washington haddii taasi aysan dhicinna waxa la sugaaba waa fashil kale oo uu maraykanku kala laabto dhulka saaxilka iyo saxraha afrika ingiriiska oo wajahaya burbur dhaqaale halkii ugu xumayd iyo taariikh dib isku qoraysa xilli xukuumadda london ay lacaga dayn ah ka doonayso in ay ka hesho dhanka i m f ingiriiska ayaa wajahaya xaalad dhaqaale oo aad u liidata taasoo sababi karta in dib uu ugu laabto dalkan sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatameyadii markaas oo waddankan ku khasbanaaday in uu ka dalbado hay-adda lacagta adduunka i m f gargaar dhaqaale oo deg deg ah waxaa sidaas ibafur looga dhigay warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka ingiriiska ee the telegraph dhaqaalayahano caalami ah ayaa ka digaya in siyaasadda miisaaniyadda dalka ingiriiska ay haatan cagta saartay wadda halis ah oo haadaan ka sii ridaysa mustaqbalka waddankan iyadoo marba marka ka dambaysa ay sarakac ballaaran samaynayaan qarashaadka dowladda deymaha iyo canshuuraha dadka lagu soo rogo tani ayaana dhalisay siyaasad fadhiid ah oo ay shacabka badankii ka soo horjeedaan dhaqaalaha waddanka ayaa istaagay halka qiimaha wax welibana uu sii saramarayo marba marka ka dambaysa warbixinta uu qoray the telegraph ayaa tilmaamaysa in xaaladda ingiriiska ee hadda ay u dhowdahay middii sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii markaas oo dowladdii uu hogaaminayay james colkhan ay i m f ka codsatay malaayiin dollar si loo badbaadiyo dhaqaalaha waddanka wakhtigaas i m f waxay ku qasabtay xukuumadda london in hoos ay u dhigto qarashka guud ee dowladda taasoo keentay in la joojiyo barnaamijyo badan oo bulshada muhiim u ahaa lana dhimo mushaaharaadka shaqaalaha dowladda waxay saxiifaddu tibaaxaysaa in hadda ay deymaha ingiriisku gaareen sagaashan iyo lix dhibic saddex g d b-ga guud ee waddanka taasoo ka dhigan in dhaqaalaha waddanka uusan maanta wax sidaa ah ka sarrayn diilinta burburka inkastoo afhayeenka wasaaradda maaliyadda uu sheegay in qorshaha i m f lacagta looga dalbanaya uu yahay mid lagu xasilinaya dhaqaalaha waddanka haddana khubarada suuqyada caalamiga ah iyo shakhsiyaadka odorasa arrimaha dhaqaalaha ayaa aaminsan in ingiriiska uu qarka u saaran yahay in uu wajaho cadaadis suuqeed iyo in i m f ay kaalin muuqato ku yeelato mar kale dalkan waana arrin dhabarjab ku noqon doonta dhaqaalaha waddankan ayaa gunaanadkii lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeyska the telegraph maraykanka oo si qarsoodi ah ruushka uga raadinayo shidaal xilli uu dalalka kale cadaadis saarayo haddaba maxaan ka ognahay ganacsiga saddex geesoodka ah ee shidaalka maraykanka oo si xoogan ugu cadaadinaya hindiya iyo dalal kale inaysan shidaal ka iibsan dhanka ruushka ayaa lagu warramayaa waqti xaadirkan in la ogaaday inuu isagu si qarsoodi ah u raadinayo sidii uu u heli lahaa shidaalka ruushka warbixin uu daah qaaday wargeyska wall street journal ayaa ku warramaysa in shirkadda ameerikaanka ah ee shidaalka ee lagu magacaabo oxon mobil oo ah mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee shidaalka maraykanka ay wadahadallo hoose la wado shirkadda shidaalka ruushka ee rosnefed tan iyo sannaddii laba kun labaiyo labaatan ayayna wadahadalladan ku socdeen qaab hoose shirkadda ameerikaanka ah ee oxon mobil ayaa la sheegay inay xiiseynaysa inay dib ugu soo laabato mashruuca tamarta ee sakhlin oo ah mashruuc ay shirkaddan ka soo xarayn jirtay dhaqaale fara badan ayna ku jirtay tan iyo sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii walow ay ka baxday sannadkii laba kun labaiyo labaatan kadib markii ruushku uu qaadacay shirkaddan ameerikaanka ah mashruuca sakhlin ruushka ayaa maamulo tan iyo sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii waxaana shirkaddan ameerikaanka ah ee exon mobil ka soo geli jiray lacaga fara badan ilaa heer ay gaartay miisaaniyadda shirkaddan in boqolkiiba saddex ay ka soo xarooto mashruuca ruushka uu gacanta ku haya ee sakhlin waxaana markii sannadii laba kun labaiyo labaatan ay ka baxday mashruucan ay khasaartay shirkadda oxon mobil in ka badan afar bilyan oo dollarka maraykanka ah waxay sidoo kale warbixintu daah qaadaysaa in shirkaddan laga leeyahay gudaha maraykanka ay si gaar ah u raadinaysa in shidaalka ruushka ay ku soo iibsato qiimo jaban kadibna ay suuqgeyn ugu samayso dhanka yurub oo aan si toos ah uga soo iibsan karin ruushka shidaal sababo la xidhiira in ay ka baqanayaan cunaqabataynta maraykanka middan waxay noqonaysaa ganacsi saddex geesood ah ruushka oo shidaalka bixinaya maraykanka oo suuqgeyn u samaynaya iyo yurub oo laga iibinayo isagoo maraykanka adeegsanaya laba kaar oo uu mid ku baqdan gelinaya galbeedka haddii ay isku dayaanna in moscow ay ka soo iibsadaan shidaal uu saari doono cunaqabatayn xooggan iyo mid kale oo uu isagu si dhuumaalaysi ah shidaal uga soo qaadanayo gudaha ruushka kadibna uu ka iibinaya galbeedka si uu uga helo macaash fara badan dhanka kale moscow waxay tani u aragtaa guul istiraatiiji ah maadaama ay ka faa'iidaysan karto maalgashiga shisheeye si loo taageero ayaa la yidhi dhaqaalaha waddanka oo ay dagaaladu la degeen muddooyinkii lasoo dhaafay halka jihada kale warbixinta wall street journal ay weji fayday xaqiiqada washington iyo sida aysan marnaba uga maarmin suuqyada aasiya si kastaba ha ahaatee arrintan waxay iftiiminaysaa labowajiilinimo caalami ah oo uu maraykanku waday waayo badan hal dhinac waxa uu ku cadaadinayaa inaysan iibsan shidaalka ruushka halka uu isaguna si hoose ula xaajoonayo moscow shidaalkana uu uga soo qaadanayo si uu uga sameeyo isla shidaalkaas faa'iido tirabeel ah wejiga cusub ee dagaalka xuutiyiinta iyo yuhuudda maxaa isbeddel ah oo soo kordhay maxayse yihiin gantaallada cusub ee cumqiga u gelaya goobaha muhiimka ah ee ku yaalla gudaha talaabiib dagaalka u dhexeeya xuutiyiinta yeman iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa galay wejigii ugu qaraaraa tan iyo bilowgiisa kadib markii xuutiga ay soo bandhigeen gantaallo cusub oo leh awood aanan horay loogu arag gobolka warbixin uu qoray wargeyska the jerusalem bost ayaa muujinaysa in weerarkii ugu dambeeyey ee ay xuutiyiintu ku qaadeen gudaha dhulka yuhuudda ay adeegsadeen gantaallo cusub oo si aad ah u culus islamarkaana lagu qalabeeyey walxa qarxa oo awood u leh inay kala firdhiyaan gantaalka kuwaasoo burbur iyo argagax ka dhaliyey gudaha deegaanada yuhuudda gaar ahaan magaalada talaabiib xuutiyiinta ayaa weerarkaas kadib sheegay ayuu wargeysku leeyahay inay horumar ballaaran ku sameeyeen gantaalladooda filistiin laba ayaana lagu magacaabaa gantaalkii ugu dambeeyey ee ay adeegsadeen sida kooxdu ay sheegtay waa nooc ka dheereeya guuxa waana mid sida loogu talagalay u gaari karaa halka bartilmaameedka uu yahay isagoo ka gudbaya dhammaan difaacyada hawada yuhuudda sida aarow labo aarow saddex iyo xitaa nidaamyada maraykanka oo uu ugu horreeya midka taadka xogo sirdoon ayaa tilmaamaya in iiraan ay door muhiim ah ku leedahay horumarinta gantaallada xuutiyiinta yeman islamarkaana tehraan ay halkan ka wada loolan kale oo aan la saadaalin karin natiijadiisa gunaanadkii isbeddelkan waxa uu astaan u yahay in dagaalka gobolka uu u gudbay weji cusub iyadoo nidaamyada difaaca yuhuudda iyo xaliifkiisa maraykanka ay dul hooganayaan su'aalo dhowr ah oo ay ugu weyn tahay waa maxay qorshaha labada dhinac uga degsan gantaalladan hybersoniga ah ee ay soo bandhigeen kooxda xuutiyiinta yemen guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo tobanaad taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la soxo oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada shan iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aanu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaanu ku guda jirnaa ka sheekaynta murja'ada iyo wixii ay aaminsanaayeen xalqadeennaanna halkaas ayaan ka ambaqaadi doonnaa murji'ada waxay ku doodayaan dhacdadii uu usaama bin zayd ku dilay nin yidhi laa ilaaha ila allah markii uu sayfta madaxa ka saaray iyo in rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu aad uga carooday usaama canaan kululna kala duldhacay kuna celceliyey in badan ma waxaa dishay markii uu yidhi laa ilaaha ila allah kadib mana ka aqbalin cudurdaarka usaama ee ahaa in ninkan uu kelimadda tawxiidka kaga gaashaamanayay seefta isagoo kala jeeda ma uusan ahayn mu'min wuxuuna rasuulku ku yidhi usaama maxaad u dhambali weysay qalbigiisa aad ogaatidee inuu munaafaqnimo u yidhi iyo in kale xujada dhacdadana ma gaarsiinayso waxay u deliishanayaan xaqiiqdii laa ilaaha ila allah waxay qofka ka dulqaadaysaa sayfta oo waxay diidaysaa in la dilo qofka ku dhawaaqa kelimaddaasi laakiin miyay siinaysaa sifada islaamnimada daahir iyo baadinba halkani waa qaladka ku jira istidlaalka dhacdada usaama xukunka allaah ee qadiyaddan waxay tahay in qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah haba isaga ilaaliyee seefta ah aanay bannaanayn in la dilo laakiin haddii uu iltisaami waayo axkaamta islaamka ma waxaa loola dhaqmayaa inuu yahay muslim yacni waxaa yimid salaaddii ugu horraysay wakhtigeeda kadib markii uu ku dhawaaqay shahaadateynka mana uusan tukan oo waaba uu diiday tusaale ahaan muxuu noqonayaa xukunkiisa xukunkiisa waa inuu murtad yahay laguna oogayo xadka riddada haa ku dhawaaqidda laa ilaaha ila allah waxay ka dulqaaday seefta laakiin waxay ka dhigaysaa mowqifka in loo kuurgalo shakhsiyaddiisa si loo kala caddaysto haddii ay caddaato inuu laasimay waxay keensanayso laa ilaaha ila allah haba ahaado munaafaq waa muslim inta la joogo nolosha adduunyada xisaabtiisana allaahaya dushiisa ahaatay maalinta aakhiro haddii uu laasimi waayo uuna ku dhaco xukunka riddada kaleexasho uu ka leexday darteed waxay keensanayso laa ilaaha ila allah ee uu afka baarkii kaga dhawaaqayna waxaa ku dhacaya xukunka riddada dhammaan xaaladaha inay u sugnaato sifada islaamka qofka inta la joogo adduunyada waxay ku xidhan tahay inuu laasimo waxay keensanayso laa ilaaha ila allah markii uu ku dhawaaqay kadib shahaadateynka ha noqdo mu'min dhab ah ama ha ka mid noqdo munaafiqiinta intaasi kadib macaasidu waxay ka dhexdhacaysaa bulshada muslimka ah wayna sii fidaysaa oo sii fidaysaa laakiin sinaba uguma gudbi karto laba nuqdadood oo aasaasi ah waa in loo xukun tago shareecada allaah iyo in la oogo salaadda waxay kaloo deliishanayaan dhacdadii uu nebiga sala allahu calayhi wasallam su'aasha ku weyddiiyey gabadhi yarayd aaway allaah markaasna ay u tilmaamtay samada kadibna uu weyddiiyey anigu yaan ah kadibna ay tidhi waxaa tahay rasuulkii allaah markaas buu rasuulka sayidkeedii ku yidhi xuree gabadha waa mu'minade waxay leeyihiin marka haddii waxa la iska doonayo ee iimaanka la isugu qirayo ay tahay wax ka baxsan shahaadateynka oo lagu dhawaaqo rasuulka sala allahu calayhi wasallam gabadhan kuma siiyeen tilmaamta iimaanka keliya inay afka ka qirtay tani waa mid ka mida qadiyadaha ay ummadda ku awrkacsadeen murji'ada kuwooda hore iyo kuwooda dambe si ay u sugaan inay waxa la iska doonayo oo idil inta la joogo adduunyada ay tahay in lagu dhawaaqo shahaadateynka aakhiro waxa la iska doonayana ay tahay qiraal iyo rumayn hore ayay culimmada uga jawaabeen istidlaalkooda una diideen waxaa isku mid ah inaan qaadanno qowlka imaamu shaatibi raximahullaah ee ah qadiyadda dadka gaarka ah ee aan lagu burin karin naska maxaa yeelay naska ayaa ka caddayn weyn kana sugan yacni qisadaas waa mid saxan laakiin arrimo kale qiyaas loogama qaadan karo imaamu shaatibi kitaabkiisa almuwaafaqaat juska saddexaad safxada boqollixdanishanaad ilaa boqollixdanilixaad waxa uu ku leeyahay haddii ay sugnaato qaacido caam ah ma saamaynayso in lagu mucaarado qadiyadaha acyaanta ama sheekooyinka axwaasha waxaana arrinkaasi u daliila arrimahan kow qaacidada waxaa lagu jaangooyey farad waxaana uga hadalnaa usuusha kulliga ah iyo qadaayaadka acyaanta inay yihiin malo iyo wax loo malayn karo maluhuna ma hor istaagi karo qadciga mana mucaaradi karo midda labaad qaacidadu ma ixtimaali karto weji kale ku xirnaan ay ku xidhan tahay darteed adilada qadciga ah qadiyadaha acyaantana waa ixtimaal suuragalnimada inay tahay qaabka ay tusinayso qaab aan ahayn ama ay tahay sida ayna tusinayso balse ay asalka ka go'an tahay suuragal ma ahan marka xaaladda oo sidaas ah in la buriyo qaacidada kulliga ah ama waxaan qaadan karnaa hadalka ibnu teymiya raximahullah ee ah in ku dhawaaqidda shahaadateynka ay ku filan tahay axkaamta adduunyo oo xurayntu soo hoosgelayso balse aannu deliil u ahayn iimaan waxaa isku mid ah inaan qaadanno qowlkan ama kaa hore si kastaba qadiyaddu waa hal qofka ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah waxaa laga soo qaadayaa inuu laasimayo waxay keensanayso kelimaddaasi waxaan arrinkaas ahayn oo loo suuraysan karana ma jirto maxaa yeelay arrinkaasi waa macluum min addiini bidaruura oo laga wada dharagsan yahay iltisaamkaas aan ka soo qaadannay ku dhawaaqidda shahaadateynka ayaynu ku helayaa sifada islaamnimada ee ma ahan oo keliya ku dhawaaqideeda haddii uu ka bayro waxay keensanayso laa ilaaha ila allah haba ku sii dhawaaqee kelimadda waa murtad ka baxay islaamka kama badbaadinayso in mujtamaca muslimka ah uu ku rido xukunka ridanimada inuu yidhaahdo ma garanayn arrinkan marnaba kama dhicin taariikhda islaamka saddex iyo tobanka qarni ee lasoo dhaafay xilligaas oo shareecada islaamka la maamulayey in qof ka mida dadka uu yidhi ma ogeyn in islaamka uu leeyahay waxyaaba uu keensanayo jaahilba ha ka ahaadee axkaamta farciga dhammaanteed hana u baahda su'aal si uu u bartee ibnu teymiya wuxuu ku yidhi fataawaha kitaabul iimaan juskiisa toddobaad qayb laga soo qaatay safxada laba boqol iyo sagaal ilaa laba boqol iyo shan iyo toban wuxuu ku yidhi amaa xujaysiga ay xujaysanayaan hadalka uu ka yidhi addoonta ee ahaa xoreeya waa mu'minade waxay ka mid tahay xujooyinkooda ugu caansan waxaana xujaystay ibnu kullaab wuxuuna dhihi jiray iimaanku waa rumayn iyo ku hadal wada socda hadalkiisa ayaa marka xaqiiqada uga dhowaa qoolka jahmi iyo atbaacdiisa tanina xujo uma noqon karto maxaa yeele iimaanka daahirka ah ee ay axkaamta adduunyada ku socoto ma laasimayo iimaanka baadinka ah ee qofka laga hela noqonaya dadka aakhiro liibaana munaafiqiintaa yidhi آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين muuqaalka guud waa mu'miniin dadka ayay la tukanayaan way soomayaan way xajinayaan wayna duulayaan muslimiintana way u guurinayaan wayna dhaxlayaan sidaba munaafiqiintu ahaayeen wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasallam allah markii uu kafaarada ka hadlayey oo uu amray in la xureeyo addoon mu'minad ah dadkuma saarnayn inaysan xurayn ilaa qof iimaanka ku jiro laabtiisa mooye arrinkanna waxaa la mid ah haddii la dhihi lahaa waxaa dishaan dadka ilaa qof qalbigiisa iimaan ku jira mooye iyaguna lama farin inay baarbaaraan quluubta dadka oo ay dilaaciyaan calooshooda haddii ay arkaan qof muujisanaya iimaan waxaa u bannaan inay xoreeyaan ninka gabadha lahaa markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam weydiiyey gabadhu mu'minad baa wuxuu ula jeeday iimaanka muuqda ee lagu kala saarayo muslimka iyo gaalka waxaa kaloo la mid ahayd in qofka nadra inuu wax xoreeyo aysan ku laasimaynin inuu xoreeyo ilaa qof uu qalbigiisa iimaan ku ogaada mooye mana ogaan karo arrinka mana jiro aslan qof bini'aadam ah oo ogaan kara marka maqsuudka qisada waxay tahay in rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu gabadha addoonta ah ku tilmaamay iimaanka muuqda ee lagu xidhay axkaamta daahirka ah ugu dambayntii waxay xujaysteen in rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu yidhi qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah wuxuu gelayaa jannada wuxuu kaloo yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam qofkii dhintaa isagoo og inaanu jirin alla xaq lagu caabudo oo allaah mooyaane wuxuu gelayaa jannada ama axaadiis macnahaas oo kale leh daruuri ma ahan inaan dhahno axaadiistan wuxuu nebigu yidhi markii la joogay maka ka hor inta aanay soo degin takaaliifta markii la yimid madiinana la nasakhay kadib markii ay soo degeen takaaliifta sidaba ay yidhaahdaan qaar ka mida culimmada alxaafid almundiri wuxuu leeyahay qaar ka mida culimmada ayaa ku tegey in idlaaqaadka ku yimid in qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah uu gelayo jannada ama ay xaaraan ka tahay naarta ama hadallada la midka ah ay ahaayeen bilowgii islaamka markii ay dacwadu ahayd keliya in la qiro tawxiidka markii la soo dejiyey waajibaadka xuduuddiina la jaangooyey waa la nasaqay arrimahaas adilada arrinkaa tusinayana waa kuwo badan oo cad hadalkaasna waxaa ku tegay addaxaag azzuhri sufyaan athawri iyo keyrkood koox kale oo ka mid a culimmadana waxay yidhaahdeen looma baahi qabo in la yidhaahdo waa la nasaqay arrimahaas wax kasta oo ka mid a arkaanta diinta iyo faraa'idda islaamka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay keensanayso iqraarka shahaadateynka iyo dhammaystirkeeda haddii uu qiro shahaadateynka kadibna ka joogsado shay ka mida faraa'idda isagoo ay ka tahay diidmo ama fududaysi iyadoo la kala saarayo khilaafka ku jiro waxaan ku xukumaynaa gaalnimo iyo inuusan gelaynin jannada ibnuqayim wuxuu leeyahay raximahullah ma ahan tawxiidku inuu addoonku qiro oo keliya inuusan jirin mid wax abuura oo aan ahayn allah subxaanahu wa tacaala allana uu yahay rabbiga shay weliba iyo boqorkiisa sidaba ay qirayeen kuwa asnaamta caabudo iyagoo xitaa mushrikiina balse tawxiidku wuxuu kulansanayaa jacaylka allah in madaxa loo raariciyo la iskuna dulleeyo isaga si buuxdana loogu hoggaansamo daacadiisa cibaadadana keligii loo barax tiro wejigiisa sareeyana lagu raadiyo dhammaan hadallada iyo ficilada diidmada waxbixinta jaceylka loona caroodo waxa kala dhexgelaya isaga iyo asbaabta dadka ugu yeeraysa macaasida iyo in lagu dheganaado qofka intaa garta wuxuu garanayaa waxaa loola jeedo hadalka nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ah alla wuxuu naarta ka xarimay qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah isagoo arrinkaasi ku doonaya wejiga allah iyo hadalka nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ah naarta ma gelayo qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah iyo hadallada noocaas ah ee ku yimid axaadiista isaga dhexdarsamay dadka badankood ilaa qaarkood ay u maleeyeen inay yihiin kuwa la nasaqay qaarkoodna ay u maleeyeen inay soo arooreen ka hor inta aanay soo degin awaamiirta iyo nawaahida oo uusan sharcigu saldhiganin qaarkoodna waxay ku xambaareen naarta mushrikiinta iyo gaalada qaarkoodna gelitaanka waxay ku fasireen ku waaritaanka waxayna yidhaahdeen waxaa loola jeedaa ma gelayo gelitaan waaritaan ah iyo ta'wiilaadka la midka ah ee la kahanayo nebigu sala allahu calayhi wasallam kama dhigin arrinkaas mid imaanayo keliya inuu afka kaga dhawaaqo arrinkaasna wuxuu ka hor imaanayaa waxa looga bartay islaamka munaafiqiintu afka ayay ka odhanayeen iyagoo diidan waxayna ku jiraan naarta salkeeda marka waa lama huraan qowlka qalbiga iyo qowlka carabka qowlka qalbigana wuxuu keensanayaa in la barto kelimadda la rumeeyo lana barto xaqiiqada ay kulansanayso ee ah inay waxna diidayso waxna sugayso lana barto xaqiiqada ay diidayso oo ilaahnimada allah sokadii ee isaga u gaarka ah mustaxiilna ay tahay in loo sugo qof aan isaga ahayn arrinkaana qalbiga cilmi ahaan uu u galo yaqiin ahaanna uu u dhex dego taasina waa midda ka xarimaysa qofka sidaas odhanaya naarta u fiirso waxa uu sameeyey qalbiga ninkii dilay boqolka ruux ee ah xaqiiqada iimaanka taasoo ka mashquulinin inuu u socdo tuuladii kuna xambaartay isagoo xaaladdaasi ku dhex jira inuu laabtiisa uga gudbo lana dhibtoodo sakaraatulmowdka kaasi marka waa arrin iyo iimaan kale wax dembi ahna kuma jiro in la haleeshiiyo qaryadii wanaagsanayd lagana mid dhigay ehelkeeda intaa kadib waxaan leenahay wax xaraj ah kuma jiro fadliga allah inuu naarta ka soo saaro qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah iyadoo qalbigiisa ay ku jiraan wax yar oo khayr ah ama fadligiisa awgeed naarta looga soo saaro qolyo aan weligood wax khayrah samaynin taasi waa sha'niga allah subxaanahu wa tacaala waana fadligiisa taasina waa raxmaddiisa intaa kadib waxaa habboon in la fiiriyo masiirkan oo ah mid ay dad badani ku dambaynayaan kadib markii ay dhadhamiyaan cadaabta ay ku mutaysanayaan macaasidooda iyo dembiyadooda iyo kadib marka uu allah kala xukumo xaqa addoomaha waxaa fadliga allah jannada ku gelaya kuwa mutaystay ee ka mid ah kuwa ku dhaqma waxa ay keensanayso laa ilaaha ila allah iyo kuwa uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u shafeeco qaado ciddii loo oggolaado inuu u shafeeco qaado ee ka mida addoommaha allah masiirkaas ayay kuwaasi ku dambaynayaan ayay fadliga allah waxay kaga badbaadayaan inay ku waaraan naarta markii ay ku nagaadeen intii uu allah la doonay suuragal ma tahay marka in sidaas ay noqoto hadafka uu hiigsanayo insaanka juhdigiisana ku xadido marka ugu horaysa ee uu dhaqaaqayo tusaale ayaan soo qaadanaynaa si aan fahamka u soo dhoweyno allahna waxa uu leeyahay tusaalaha ugu sarreeya xilliyada imtixaanaadka waxaa la dhisaa guddiyo loogu magacdaray guddiyada naxariista kaasoo eegaya ardayga ku dhaca imtixaanada markaas bay isku dayayaan inay dhicitaanka ka badbaadiyaan arday weliba oo loo heli karo marmarsiyo lagu badbaadiyo waxayna sida ay ugu noqnoqonayaan marka dambe gaaraysaa inay isaga naxariisato qof walba oo loo heli karo marmarsiyada ugu liidata ee looga saari karo liiska ardayda ku dhacay imtixaanka haddii ay ardaydu isugu sheekayn lahaayeen bilowga waddada waxaa jirtaa guddiyo naxariis oo inoo naxariisan doonta guushana nagu siin doonta dadaalka ugu yar ee aan samayno iskaba dhaafe weliba guusha siin doonta kuwa aan wax juhdiya samaynin ma jiri lahayd qiimo ay leedahay howsha waxbarashada mase xaqiijin lahayd mid ka mida aadaafteeda imtixaanku laftigiisu ma lahaan lahaa wax qiimo ah oo uu xaqiijinayo guddiyadan waxay wadayaan howshooda koox ka mid a ardayda kuwooda taagta daran ayayna badbaadinayaan kuwaasoo si dhab ah isugu dayay inay guulaystaan balse aan gaarin hadafkaas markaas bay ugu abaalgudayaan niyaddooda wanaagsan iyo iskudaygooda dhabta ah inkastoo natiijadoodu liidato haddana marka ay aragto kuwa awoodda leh ee ay garanayso awooddooda iyo kartidooda balse isdhigtay awooddii ay ku bixin lahaayeen waxbarashadana ku beeldareeyey ciyaar iyo maalaayacni iyagoo fududaysanaya natiijada ka dhalan karta arrintan kuna tashanaya guddiyada naxariista oo iska dhaadhicinaya inay guusha siin doonto si kastoo natiijadu ahaataba markaas ma laga yaabaa in guddiyada naxariista ay badbaadiyaan ardaydaasi mar kale waxaan leenahay ma jiro wax cidhiiri ah oo ku sugan fadliga allah naxariistiisu shay weliba way deeqday waxaan ka baryaynaa inuu noo dhaafo dunuubteenna una naxariisto taagdarideenna nooga garaabo turaanturadeenna tallaabadeennana toosiyo laakiin waxaan malaynayaa in xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ula jeeday in qofna uusan ka quusan naxariista allah balse uma jeedo waxa murji'adu kala dhexbaxaan ee ah islaam takaaliif la'aan ah kadibna ay ku andacoodaan in kani uu yahay diinta uu allah doonay daliilkeeduna wuxuu yahay in markii uu mucaad weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu yidhi miyaan u bishaaraynaynin dadka wuxuu ku yidhi ha u bishaaraynin way isdhiganayaane intaasi kadib haddii uu allah saamaxo maalinta aakhiro kuwaas dembiga galay kadib marka ay dhadhamiyaan cadaabta ay ku mutaysteen dunuubta ay galeen oo uusan ku waarinin naarta ayna gaartay naxariistiisa ballaaran sidaas kaga badbaaday inay naarta ku waaraan oo uu jannada geliyey miyuu arrinka diintan ku toosayaa nolosha adduunyada marka dadka haysta diintan oo idil ama badankood ay noqdaan kuwo ku daadanaya naarta ilaa ay naxariista rabbigooda ka badbaadiso inay ku waaraan dhexdeeda waaqica aannu maanta ku nool nahay ayaa ah tusaalaha ugu wanaagsan ee loo soo qaadan karo qadiyaddan dulliga liidnaanta taagdarida iyo cadowga naga adkaaday ee aannu mu'minka la sugaynin waxaan dhibka ahayn iyo colaadda joogtada ah ee ay ku hayaan karaamadooda diintooda sharaftooda iyo xoolahooda waa xaaladda ay dadku noqonayaan daadaxoorta oo kale sidaasina waxay noqonayaan marka uu islaamkoodu noqdo islaamka rumaynta iyo qiraalka oo qura oo aanay la socon wax camal ah oo ku saabsan waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah marka alla addoomihiisa ma oggolaanayaan inay dayacaan diintiisa kana weecdaan hooshii darteed loo soo saaray kadibna uu asalkaas noqdo midka lagu kala saarayo diinta mujtamaca iimaanka xooggan leh godomihiisana ku sugan yihiin ku camalfalka waxay keensanayso laa ilaaha ila allah wuxuu awoodaa inuu sii qaado kuwa uu iimaankoodu taag daran yahay kuwa caajisoolayaasha ah iyo kuwa isdibdhigaya dhabbihiisana ku sii socdo si uu u xaqiijiyo aadaaftiisa laakiin marka mujtamacaasoo idil noqdo ama intiisa badan ay noqdaan kuwa iimaankoodu taag daran yahay ahna caajisoolayaal isdibdhigaya miyuu awoodaa mujtamacaasi inuu wax qabto miyuuna gaari karaa shay mar saddexaad waxaan leenahay wax cidhiiriya kama taagna fadliga allah naxariistiisana waxa uu u gelayaa ciddii uu doono laakiin allaah waa midka soo dejiyey waajibaadkan waajibna kaga dhigay mu'miniinta waana allaha yidhi jannada laguma gelayo rajo iyo yadidiilo iyadoo la iska fadhiyo intaa kadib wuxuu allaah deeqdiisa oo aan xuduud lahayn siinayaa ciddii uu doono مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان
halkan ayaan ku soo gebagabayn doonnaa xalqadeenna shan iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbaqii an tusaxax sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الغراء تسطر العبر
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها